waxaa weeye marka ay dadka xilka rabaan iyo kuwa doonahayaanba sidaan idiin sheegay annagaa iskaga kiindhow marnaba ha isku darin inaad sababtooda u dagaashaan waan ognahay wakhtigii madaxweynaheenna iyo raayila dhibka ka kala dhacay dad baan soomay dhiman markii dambena sooma heshiinin soo ma garanaysaan marka mar kasta waxaan rabnaa dagaal sababta ha u gelina waxa muhiimkee siyaasadda waxaa waaye walaalnimada inay la muuji kurada jeebkaan ma ku jirta idinkaa ku jirta idinkaa dhisaangaranaysan yaa liidha noqoni wakhtigan la joogan ruuxii liidha qor dhibkiisu iska badan dhaartii lagu doorta dagaala lagugu bilaabi ciyaar ma oho marka waa inii hambalyana waddankan kenya annaga aan deganna soomaalida waxaa inii sheegi rabaa waa five sub five counties oo northern kenya lacagtana soo gasho way ka badanta dowladda soomaaliya ee jabuuti laisku daro siyaase ammaan aan ku falno waan tartamaynaa meejan waxaa ku tartamahayaa shan wiil maba badnabo mid unbaa qaadani mid unbaa qaadan midkaasna waa wiilkaada wax shisheeye ma jira gaaris ani deeqo waan tartamahaynaa ani mashuuma gabana cali qorana waan tartamahaynaa aniga nadiif jaamac waan tartamahaynaa kii ku guulaystaa wiilkaada qabo ninkii hooyadaa qabo yaa adeerkaaya sooma aabbaha waay marka cabsiha qabina laata qowf kii soo galo waa wiilkaada laakiin waan tartamayna xumaatana ha ka arkina annaka shaa isla cabnaa waa isla deeqooba hadda isla qosleen warniyow dowladdayda dan hagaajis wax waan kaa siintaada ka waran baan nadiif shalay aan isla fadhina waan wada sheekaysanay marka annaka waan sheekaysana shaabaa wada caabahaynaa markaa saa uu ogaada markaas sidaa daraaddeed walaalayaalow dhibaato ma jirto yaal isxumaynin siduu gabanaga uu sheegay waxan waa un tartan taarikh sagaal baa la kala bixi wax dhibuu jira ma leh ninkii ilaahay u qorana wuu heli ninkii kalena meel uu u kici ma leh gaarsan baan joogaynaa un meel aan u kicin ma leh marka sidaa daraaddeed waana mahadsantihiin sidaa noo soo dhowayseen waana isku dambayn doonaa insha nabadda hala ilaaliyo walaalnimada hala ilaaliyo si wacanna dhisigan aan lagu bilaabay intaasaan leeyahay soo dhowaada waa mahadsantihiin shukran jaziilan waan wada shaqaynaynaa waan wada guulaysanaynaa cadownimada iyo colka iyo qabiilka iyo qoyskaan iska dhaafo waad mahadsantihiin ndugu zangu mtafanya siasa sitaisha watu watano watu sita watu saba watachaguliwa ama wangapi kutoka mahali unatoka lakini alijuguru itabaki hapa mzee wa hapa atabaki hapa mama wa hapa atabaki hapa na mwingine atabaki pengine na maneno itaendelea kwa hivyo angalia utabaki ukiwa kiwete utabaki ukiwa nini na vi, ile kitu unafanya itakusaidia na nini. Niliona vita ya karibu, niliona hata sikujua Wasomali ni wakali mpaka kina mama. Niliona mama anatoka huko mbio anataka kupiga eh, nini, tafadhalini, tafadhalini. Siasa ya namna hiyo haitatupeleka mahali. Tuwe na amani, tushirikiane na security officers, twende tuchague watu wetu watu ambao tunapenda, kwa sababu ulazimishwe. Si unaenda siri peke yako, vita ni ya nini? Hata mtu akikwambia nini, wewe ndio utaenda uingie kwa ndebe peke yako, uchague yule unataka, uchague Ndalana, uchague nani, uchague uweva. Kwa hivyo tafadhalani, tafadhalini na waomba, kwa sababu msimu ndio huu, tuhakikishe tu wakati wa siasa, siasa imefanyika mzuri wanasiasa hawatusukumi wananchi kufanya maneno ambayo haitatusaidia.